bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وsلm عlى نabيina mحamedi وعlى آlih وأصxaabih أجمaعين أma bعd qala الإmam abu ciisa التirmidiy raximah اllah taعalى wmin suraة الأحزاab qala xadaثna cbdاللahi بn cbdالرحmn whuwa الdarimiyu qala أخbarna صاacd الxaraniyu whuwa صاacd بn cubayd albajliyu alxaraniyu maqbul rawaa lahu التirmidiyu wbnu maajة qala xadaثna زuhayru qala xadaثna qaabuusu bnu abi ضabyaan ana abaahu xadaثahu qaala qulna lbni cabaasi ibn cabaas baan ku niri ara'ayta qowla اllahi عaزa wajala bal ka waran ilaahay qowlkiisa ma jacala allahu lirajuli min qalbayni fii jawfi maa canaa bidalika muxuu kala jeedaa arrintaa alle qaala wuxuu yihi qaama الnabiyu salى اllahu عalayhi waslama nebigaa kacay yowman maalin yusallii isagoo tukanayo fakhaطra khaطratan qalbigiisa ayaa markaa wax soo galeen khaطratan hal mar wax soo gelid ayb khaطradu marka waa waxa qofka qalbigiisa kusoo dhaco ayb faqaala almunaafiquuna munaafiqiintii waxay yidhaahdeen aladiina yusalluuna macahu kuwaas oo isaga la tukanayay alaa taraa miyaadan arkaynin ana lahu qalbayni laba qalbi inuu leeyahay qalban macakum qalbi idinkuu idinkula joogaa wa qalban macahum qalbina iyagu kula joogaa ayb faanzla allahu alla wuxuu soo dejiyey maa jacala allahu lirajuli min qalbayni fii jawfi ayb ayb qaala markaa xadiidku aayaddaa sabab nusuulkeeda suuratu suuratu laxsaab ku jirto ayuu ka warramayaa ayb ewaxaa kaloo sabab nusuulkeeda ibnu kathiir uu sheegay gayru waaxidin min alculamaana ay sheegeen aayadda sababu nusuulkeeda inuu ahaa nin dhihi reer quraysh ka mid ahaa oo la dhihi jiray dulqalbeyn laba qalbiile wa annahu kaana yazcumu ana lahu qalbayni isagana wuxuu ku andacoon jiray inuu laba qalbi leeyahay kullun minhumaa bicaqlin waafir qalbi kastaana caqli buuxo inuu ku haysto markaasaa alla aayaddan soo dejiyey raddan calayhi ibnu cabaas sidaana waa laga wariyey mujaahid iyo cikrima iyo xasanulbasri qataada iyaguna sidaa baa laga wariyey ibnu jariirna sidaas uu doortay fii tafsiirihi ayb xadiidkan marka isnaadkiisa dacfi baa ku jiro qaabuus bnu abi dabyaan waa layin اlxadiid qala xadaثna cabd bnu xumaydi qala xadaثanii axmed bnu yunus wahuwa lyarbuuciyu qala xadaثna zuhayru naxwahu qala hada xadiiثu xasan qala xadaثna axmed bnu muxamedi wahuwa اlmarwaziyu qala xadaثna cabdالlahi bn اlmubaarak qala akbarana sulayman bnu اlmugiira can haabiti can anasi qaala qaala camii adeerkay wuxuu yidhi anasu bnu anasu bnu nadr ahaa sumiitu bihi waxaa lawaxaa la igu magacaabay isaga yacnii isagaa laygu sameeyey lam yashhad badran beder ma unan xaadirin maca rasuuli llahi sal ll ly slama fakabura calayhi way ku weynaatay korkiisa arrinkaa faqaala wuxuu yidhi awalu mashhadin goobtii ugu horreysay qad shahidahu rasuulu llahi sal ly slam nebiga uu xaadiray qibtu canhu waa ka maqnaaday soo maaha la yaab ahaan macnaha mashhadkii ugu horreeyo goobtii ugu horreysoo nebigu xaadiray anigu waan ka maqnaaday la yaab marka arrintaa amaa wallaahi allaan ku dhaartay la-in araani llaahu allah hadduu ituso mashhadan goob dagaal oo nebigu maca rasuulillahi sal ll slam nebiga maciisa layarayanna allaahu alla wuu arkayaa maa asnacu waxa aan sameeyo waa arki doono qaala fahaaba an yaquula gayraha qaala wuxuu yidhi anas markaa fahaaba anas bnu nadri wuu ka cabsaday an yaquula inuu yidhaahdo gayrahaa warkaa waxaan ahayn yani macnaha cibaaradu macnaheedu waxa ay tahay hadalkaas wuxuu u yidhi calaa sabiili اladabi wاlkhawfi iyo cabsi ou ka qabo yacnii yani kelmaddan tan a keyrkeed ayuu ka cabsaday inuu yidhaahdo hayrahaa gayra hadihi اlkalima ayuu ka baqay wadalika calى sabiili اladabi wاlkhawfina waa aadaab iyo cabsi si marka aynan ugu dhicin lianlaa tacrida lahu caaridun shay ounan ugu soo banbixin falaa yafii bimaa yaquul waxa uu dhahaya hadhow marka uunan oofinin yani ujeedkiisu waxay tahay arrintan hadalkan wuxuu u leeyahay inuu isku laasimiyo oo hadhow si walbaba uu uga soo baxo ballantan fashahida maca rasuuli llahi sal l slama nebiga ayuu la xaadiray yowma uxudin maalintii uxud min alcaami alqaabili sanadkii xigay beder fastaqbalahu sacdu bnu mucaadin ayaa qaabayaa soo qaabilay faqaala wuxuu yidhi yaa abaa camrin abaa camarow ayna xaggee u socotaa waa kunyada anas abuu camr anas bnu nadr qaala wuxuu yidhi waahan liriixi اljanna ajiduhaa jannada carafteeda ayaan ajiduhaa helayaa taasaan marka u bogayaa ayb bogaadin iyo bogid oo u bogaya kelmad ah way waahanta ayb duuna uxudin uxud ka sokay baan ka helayaa faqaatala waa dagaalamay xataa qutila ilaa la dilay fawujida fii jasadihi jirkiisa waxaa laga helay bidcun wa hamaanuuna siddeetan iyo dhowr min beyni darbatin isugu jirto dhufasho iyo wa dacnatin durid iyo wa ramyatin iyo ganid yani wax lasoo ganay iyo waran lagu duray iyo wax lagu dhuftay intaaba isugu jirto siddeetan iyo dhowr faqaalat camatii eedaday baa waxay tidhi buu leeyahay alrubayicu bintu nadr ahayd famaa caraftu akhii walaalkay ma aanan garanin ilaa bibanaanihi waxaan ku gartay buu ay tihi farihiisa foodooda hore faraha ayaan ka aqoonsadayo waa doorsoomay isaga dhan waa doorsoomay macnaha waxaan ka wadaa yacnii siday u garaacayeen oo mudlo ugu sameynayeen ayaa la garan waayey isaga dhan ayb wanaزlat hadihi اlآayaةu aayaddan baa soo degtay rijaalu sadaquu maa caahadu اllaha calayhi faminhm man qaضىa naxbahu waminhm man yantadir wma badluu tabdiila qaala hada xadiidu xasanu صaxiix yani aayadda suuraة اlaxzaab ku jirto min almu'miniina rijaalu sadaquu maa caahadu اllaha calayhi ayaa soo degtay oo anas wuxuu dhihi jiray waxaan malaynaynay isaga iyo dadka la midkaa inay aayaddan kusoo degtay qaala hada xadiidu xasanu صaxiix qala xadaanaa cabd bnu xumaydi qala xadaanaa yaziid bnu haaruun qala xadaanaa xumaydun الطawiil can anas bni maliki ana camahu adeerkiis gaaba can qitaali badrin buu ka maqnaaday faqaala qibtu can wali qitaalin dagaalkii ugu horreeyaan ka maqnaaday qaatalahu rasuulu llahi sal l slam nebigu ou dagaalamay almushrikiina ou la dagaalamay la-in illaahu ashhadanii ilaahay hadduu goobjoog iga dhigo qitaalan dagaal lilmushrikiina mushrikiinta lala dagaalayaa layarayanna allaahu alla wuu arki doonaa kayfa asnacu sida aan sameeyo falamaa kaana yowmu uxudin markay ahayd inkashafa almuslimuun muslimiintii way jabeen oo intay jabeen bay carareen waana midda ilaahay suuratu aali cimraan uu ku sheegay walaqad sadaqakum allahu wacdahu id taxusuunahum biidnih xataa idaa fashiltum watanaasactum fi lmri wacasaytum min bacdi ma araakum ma tuxibuuna minkum man yuriidu dunya wa minkum man yuriidu alaakhira uma sarafakm canhm liyabtaliyakum iyo aayadda kaloo alla uu yihi in aladiina tawalow yowma altaqa ljamcaani inama stazallahum الshayطaanu bibacdi ma kasabuu ayb faqaala wuxuu yihi allahuma ya allahu allow inii abra'u ilayka adaanka kugu xaggaagaan ugu beri noqonayaa mimaa kii ayaan ugaga beri noqonayaa jaa-uu bihi ay la yimaadeen haaulaa'i kuwan yacni almushrikiin mushrikiinta u jeedaa mushrikiinta waxay la yimaadeenna waa inay nebiga la dagaalayaan iyo diintii alle taa ilaahu waa kaaga beri ahay wa actadiru ilayka waxaan kaaga cudur daaranayaa xaggaaga ugu cudur daaranayaa mimaa sanaca haa-ulaa'i kuwan waxay sameeyeen yacnii asxaabahu oo waa maxay cararidda ay carareen taana anugu waan ka cudur daaranayaayo ma yeelaya sidaas uma taqadama waa hormaray falaqiyahu sacdun baa la kulmay faqaala wuxuu yidhi yaa akhii walaalkayow maa facalta maxaad samaysay maa maa wixii dheh waa maada shardiyo waaye maa wixii facalta aada samaysay fa ana anigu macaka macaga ayaan ahay falam wax allaala wixii aada samayso waa kula jiraa falam astadic ma aanan awoodin an asnaca inaan sameeyo maa sanaca sidaas baan eri haddana wixii isagu sameeyey maanan awoodin inaan sameeyo fawujida fiihi dhexdiisa waxaa laga helay bidcun wa hamaanuuna bayna darbatin bisayfin wa dacnatin birumxin durid oo waran ah iyo waramyatin bisahmin iyo tuurid leeb ah fakunaa naquulu waxaan dhihi jirnay fiihi iyo wa fii asxaabihi ayaa nasalad ay kusoo degtay faminhum man qadaa naxbahu wa minhum man yantadir ayb qaala yaziidu yacni alaaya qaala hada xadiidun xasanu saxiix wasmu camihi anas bnu nadr weeyaan qaala xadaanaa cabdulquduus bni muxamadi alcataaru albasriyu wahuwa saduuqun qala xadaanaa cmr bnu caasim wahuwa alkilaabiyu اlqaysiy saduuq fii xifdihi shay rawaa lahu asxaabu اlkutub الsita can isxaaqa bni yaxya bni طalxata waa isxaaq bnu yaxya bni طalxata bni cubayd illaahi الtaymiy saxaabigii waxaa awow u ah casharada ka mid ahaa isxaaqani marka isaga waa isxaaq bnu yaxya bni طalxata ضaciif rawaa lahu الtirmidiy wabnu maaja can muusa bni طalxata qaala muusa bnu طalxa ayuu ka warinayaa qaala dakaltu calaa mucaawiyata baan u galay faqaala waxaan idhi alaa ubashiruka miyaanan kuu bishaarayneynin qultu balaa baan wuxuu igu yidhi miyaanan kuu bishaarayneynin qultu waxaan idhi balaa inaadan ii bishaaraynin iska daaya ii bishaaree qaala wuxuu yidhi samictu rasuula اllahi sal ll l slam yaquulu طalxatu miman qadaa naxbahu dalxa miman ayuu ka mid yahay qadaa gutay naxbahu dheeftiisii ayb yanii fii sabiilillaahi buu markaa yanii u taagnaa waayo mar walba dalxa isaga wuxuu dhintay waqcatuljamal buu ku dhintay waa tii zubayr iyo dalxa labadoodaba la dilay ayb qaala hada xadiidu gariibu laa nacrifuhu min xadiidi mucaawiyata ila min hada اlwajhi wainamaa ruwiya hada can muusa bni طalxata can abiihi xadiidkan hadda marka isnaadkiisu waa daciif kan soo socdaa laakiin looga kaaftoomaya qaala xadaanaa abu kurayb wahuwa moxamed bnu اlcalaa qaala xadaanaa yunus bnu bukayr can طalxata bni yaxya huwa طalxata bnu yaxya bni طalxata bni cubayd illaahi saduuq yukhdi rawaa lahu muslim wاlarbaca can muusa wa ciisaa labadanba marka ibnay dalxata labadoodaba dalxa labadiisii wiil waaye labaduna waa hiqaad asxaabu lkutub sitaana u wariyaan can abiihimaa dalxata ana asxaaba rasuuli اllaahi salى اllahu alayhi wasalam nabiga asxaabtiisa qaaluu waxay yidhaahdeen liacraabiyin nin reebaadiya bay ku dhaheen jaahilin oo jaahil ah salhu nabiga su-aal canman qadaa naxbahu qofkii gutay yacni dheeftiisii oo diintii marka yacni u taagnaa ilaa uu ka dhinto man huwa waayo wa kaanuu laa yajtari-uuna asxaabtu waxay ahayn inaynan ku dhiiran jirin calaa mas'alatihi waxweydiintiisa nebiga yuwaqiruunahu waa weyneynayeen wayahaabuunahu waa ka haybaysanayeen fasa'alahu alacraabiyu ninkii reebaadiyaha su-aalay fa acrada canhu waa ka jeestay uma sa'alahu waa su-aalay faacrada canhu waa ka jeestay uma sa'alahu faacrada canhu uma inii طalactu waan arkay buuyi dalxa dhahaya min baabi lmasjidi masjidka albaabkiisaan ka arkay wa calaya iyadoo korkeyga uu yahay hiyaabun khudrun dhar cagcagaaran falamaa ra'aanii rasuulu llahi sal l slam nebigu markuu i arkay qaala wuxuu yihi ayna saa'ilu aaway saa'ilki canman qadaa naxbahu su-aalayay qofkii markaa yacnii aayaddan faminhum man qadaa naxbahu dadka aayaddaa tilmaantay cidda ay yihiin qaala alacraabiyu ninkii reer baadiyaha wuxuu yidhi ana yaa rasuula allah qaala rasuulu llahi sal l slam hada miman qadaa naxbahu kan dadkaasuu ka mid yahay ayaa nebigu yihi sal l slam saxaabigu de isaga manaaqibtiisa waa sheegi karaa ee manaaqibtiisa inuu sheegana waa min baabi alahbaar laa min baabi shahaadaat ee qofka isaga haddii dacwo uu ku jiro oo kale arrin khaas ah oo dacwo ay ku saabsan tahay oo kale haddii uu yidhaahdo anaa iskaga markhaati ah dacwadiina uu ku jiro arrintu arrin dacwo ay tahay ma laga yeelayo qofka oo in heyrkii u markhaati furaa laakiin markay tahay min baabi alahbaar ama min baabi alriwaaya waa la aqbalaa hal naagaa laga aqbalayaa addoon baa la aqbalayaa isaga qofka wax ku saabsan waa laga aqbalaa ayb hada min baabi alahbaar weyaan leanna arrintan dacwo ma aha qaala hada xadiidu xasanu gariib la nacrifhu ila min xadiidi yunusa bni bukayr qala xadaanaa cabd bnu xumaydi qala xadaanaa cثmaan bnu cmar can yunusa bni yaziida can الzuhriyi can abi salamata can caaishata qaalat lama umira rasuulu llahi sal l slam nabiga markii la amray bitakyiiri aswaajihi xaasaskiisa inuu door geliyo bada-a bi anuu igu bilaabay bay tiri marka takhyiirkaasna waxaa weeyaan aweentii in la yidhaahdo khiyaar baad leedahay haddaa rabta isfur khiyaarkaa marka haweentu ay leedahay ee la siinayo iyada min baabi tawkiil miya mase waa min baabi atamliik qowlka jadiidka ah ee shaafici wuxuu leeyahay waa min baabi tamliik waa la milki siiyey cala alfawr marka waa inay u aqbasho haddii marka aynan la degdegin jawaabta oo iska aamusto wax furnaanaya ma laha ee xaqii la siiyeyna meeshaasuu ku dhammaaday ayb aimada qaarkoodna waxay leeyihiin min baabi tamliik maahane min baab waxaa weeyaan un tawkiil oo kale ilaa uu isaga ka laabta marka uu kala laabto siday ugu joogaysaa weligeed yacni waa haysanaysaa ayb ayb faqaala ya marka ereygan takhyiirkuna furiin ma aha inuunan ahayn waxaa u daliila waabatan wax furiina maba dhicinba markay iyada isdoorato nafsadeeda doorato ama waan furay nafteyda dhahdo ayay furiin uu noqonaya ayb faqaala wuxuu yidhi yaa caa-ishatu caa-isha inii anigu daakirun laki mid kuu sheegayaan ahay amran arin falaa calayki waxba dhib ma laha anlaa tastacjili inaadan degdegin yani haddii aadan degdegin ood ka fiirsato wax dhiba male waa ka fiirsan kartaa xataa tasta'mirii abaweyki ilaa aada labadaadii aabba yacnii aada ka amar qaadata markaas kasoo la soo tashato tan baaba marka waxay tusaysaa sow maaha deg deg inuunan ahayn qaalat waxay tihi waqad calima wowna ogaa nebigu ana waa ogaa wou ogaaday ana abawaaya labadii i dhashay labadeyda aabbahay iyo hooyaday lam yakuunaa inaynan ahayn liya liya'muraanii inay i amrayaan bifiraaqihi isaga ka tegidiisa qaalat wuxuu yidhi huma qaala wuxuu yidhi in allaha tacaala yaquulu alla wuxuu dhahayaa yaa ayuha nabiyu qul liaswaajika in kuntunna turidna alxayaata addunyaa wasiinataha fatacaalayna xataa balaga lilmuxsinaati tacalayna umatickunna wausarixkunna saraaxan jamiila wain kuntunna turidna allaha warasuulahu waddaara alaakhira faina allaha acadda lilmuxsinaati minkuna ajran cadiima faqultu waxaan idhi fii ayi haadaa shaygee baan yani kan kee ahoo asta'miru abawaya labadeyda aabba hooyada iyo aabbahay aan uga amar qaataa maxaan uga amar qaataa fainii uriidu llaha warasuulahu wadaara alaakhirata anigu waxaan rabaa alle iyo rasuulkiisa iyo daar aakhira wafacala aswaaju nabiyi sal ll slam nabiga xaasaskiisana waxay sameeyeen midla maa facaltu wixii aniga aan sameeyey oo kale tani marka waxay kutusay xaasaska nebiga diintooda iyo siday aakhiro ugu tacalluqeynay kutusaysaa ee maahan sida ay shiicada hadayaanka shiicada ma ahan yacni xaalkusaas ma aha xaasaskii nebiga dhammaantood nebigay doorteen iyo alle iyo daarta aakhira qaala hada xadiidu xasanu صaxiix waqad ruwiya hada ayضa can الzuhriyi can curwata can caaئishata qala xadaثna qtaybaة qala xadaثna mxamed bnu sulayman bn اlأصbahaniy huwa صaduq ykhdi rawaa lahu tirmidiy wالnasaa-iy wbnu maaja can yaxya bni cubaydin yaxya bni cubaydkan marka waxaa laga yaabaa inuu yahay yaxya bni cubayd almakiy waana hiqa ninkaas wailaa haddii ninkaa uunan ahayn ibnu xajar wuxuu yidhi fahuwa majhuulun waa majhuul haddaanu kaa ahayn tirmidi bismaana u wariyo haddii uusan kaas ahayn kaas kale ramsi siin unba uga dhigay can caطaaءi bni abi rabaxin can cumara bni abi salamata rabiibi الnabiyi sal l slam nabiga rabiibkiisii qaala waxau yihi lamaa naزlat hadihi اlaayatu markay soo degtay cala الnabiyi sal l slam ay kusoo degtay inamaa yuriidu اllahu liyudhiba cankum الrijsa ahla اlbeyti wayuطahirakum taطhiiraa fii beyti umi salma ayay kula soo degtay fadacaa faaطimata faaطima ayuu u yeeray waxasanan waxuseyna fajallalahum wuxuu ku daboolay bikisaa-in go wa caliyun calina khalfa dahrihi gadaashooda nabiga gadaashiisa uu yahay fajallalahu bikisaa-in mara ayuu ku daboolay uma qaala allahuma haaulaa'i ahlu beytii ilaahu kuwan waa ahlu beytkayga faadhib canhum اrijsa xumida ilaahu ka tebi oo ka tegsiih waطahirhum tahiiran ahir ahirnaan dahirin qaalat waxay tihi umu salamata wa ana macahum yaa nabiy allahi anigana ma la jiro qaala wuxuu yidhi anti adiga calaa makaaniki booskaaga ayaad ahaa ayaad tahay wa anti calaa khayrin khayr korkiis baadna ku taagan tahay xadiidkan labo yacnii ishkaalba marka waa u baahan yahay in looga hadlo al-ishkaal lwal waxa ay tahay shiicadu xadiidkan waxay u daliishadaan aalu beytka macsuumiin inay yihiin oo waxay leeyihin ilaahay baa wuxuu yidhi inamaa yuriidu allahu liyudhiba cankum rijsa ahla lbeyti ayb markaasaa waa macsuumiin bay dhahayaan jawaabta arrintaana waxay tahay de xadiidkan baaba yacni diidayaan maxaa yeeley xadiidkan nebigu wuxuu yidhi allahuma haaulaa'i ahlu beyti faadhib canhum rijsa nebiga ilaahaybu wuxuu uga bariyey xumida inuu ka tegsiiyo ee xubi xumi waa qabi karaan marka iyagan hadday macsuumiin yihiin allahuma adhib canhum rijsa lamaba dheheenba soo maha ayb taasi waa mafhuum waxaa kaloo iyadana meesha ku jira sidoo kale ayb rijsiga sida qofka oo iyo yani wayuطahirukum tahiiran tadhiirintu waa macaani badan tahay lafteeda oo qofku hadduu inta cismo lagama faa'iideysanayo tadhiirinta ilaa maxaa yeelay qofku isagoo haddana dembi gelayo waa qof waa isdahirin karaa siduu isku dahirin karana waxay tahay hadduu intuu dembi gala ilaahay u towbad keeno darajaaba kor loo qaadaya dembigiina waa laga dahirayaa soo maa tadhiirin marka macnaheedu cismo ma ma laga faaid mama laga faa'iideysan karo ayb ishkaalka labaadna waxa uu yahay iyo aayadda lafteeda inamaa yuriidu llaahu ilaahay sidaas buu rabaa ayb iraadada lafteeda marka ibnu taymiya aad buu uga hadlay minhaaju sunnaha juska toddobaad ishkaalka labaad waxa uu yahay umu salama inaan la nebigu inuu yihi allaahuma haaulaai ahlu beyti waxaa waxay leeyihiin waxaa laga qaadanayaa xaasaska nebiga inay ahlu beyt ahayn iyagu taas jawaabteedu waxay tahay allahuma haaulaai ahlu ahlu beyti xasri ma keenayso macnuhuna waxay tahay allahuma haaulaai akhasu ahli beyti akhasu ahli beyti yacni kuwan iyaga dhaliyo iyo nasab iyaa keenay xaasaska laakiin maxaa keenay nikaaxaa keenay labadooda marka yaa akhasii ah kuwan dhaliyada ay keentay leanna waxaadna ku fahmaysaa arrintaas xaasaska nebiga dadka ay xoreeyaan mawaalidooda sakada waa u bannaan tahay laakiin reer bani haashim asaalatan kuwa ka dhashay sakada uma bannaano mawaalidoodu saka uma baahno alimaam ibnulqayim jalaaula fahamka wuxuu leeyahay macnuhu waxa uu yahay kuwaan aalubeydnimadooda waa asaalo wa kuwaanna aalubeydnimadooda sababaa keentay waa daari shay ah oo nikaaxaa nebiga sal ll ly slam ay xaasas u yihiin baa keentay marka allahuma haaulaahi ahlu beyti markuu leeyahay akhasu ahli beyti buu ka wadaa macnuhu maahan kuwan kale ma aha ma laga fahmayo adawaad hadda takhsiisna male meesha inay aalu beytka yihiinna waxaa ku tusaya aayadda asalkeedaba maxay yay ka warramay inamaa yuriidu llahu liyudhiba cankum اrijsa maxaa ka horeeya yaa nisaءa الnabiyi lastuna kaaxadi min الnisaءi in itaqaytuna falaa takhdacna bاlqowli fayطmca aladi fii qalbihi marad waqulna qowla macruufa waqarna fii buyuutikuna walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati اlأulى waaqimna الصlaata waaatina الzakata waطicna allaha warasuulahu inamaa yuriidu llahu liyudhiba cankum الrijsa ahl اlbeyt saasay isula socdaan aayad marka aayaddu maadaama ay xaasasku ka hadlaysa dadka gobolba waxay u fahmi karaan aalubeytka nebigana amaynan ku jirin si aan saa loo fahmin buu nebiga allahuma haa-ulaa'i ahlu beyti u leeyahay ayb leanna siyaaqa aayadda xaasaska waayo waxuu ka warramaya ayb ee siyaaqa noocaanana ma tusaayo xasriyo waxaan soo marnay masjidka markii nebiga la weydiiyey masjidka lagu aas-aasay taqwada alleh lamasjidun usisa cala taqwa min awali yowmin ayu masjidin hu masjidkee waayo isaga markii nabiga la yihi muxuu yihi masjidii haadaa buu yihi ma waxaa laga qaadanaa masjidu qubaa inuusan ahayn marka masjid taqwo alle lagu aas-aasay inuunan ahayn maa laga qaadanaa maya yani mararka qaar shaygani limacnan ayaa isaga loo sheegaa keligiis qeyrkiisna waa ka baxaa ma aha macno leanna aayadaha masjidu qubana waa shamlinayaan dabcan oo nebigu sal l slam uu sabti kasta tegi jiray xaasasku inay aalu beyt ahlu beyt ay yihiinna waxaa kutusaya salliga riwaayaadkiisa qaarkood waa lagu daray waa aswaajihii baa ku jirta ayb qala hada xadiidu غariib min hada اlwجhi min xadiiثi caطاء can cmara bni abi slma la yaab le laakiin shiicadu xadiidkan aaday u yaqaanaan shiici kasta waa yaqaan xadiidulkisaa ay leeyihin xadiidulkisaa waa aaxaade hadaba dhiga iyagana leanna aaxaadku ayaga cindahum xujo kama aha axaadiidtan la warinayana agtooda yani waxba kama aha marka maxay yani markaay rabaan inay wax daliishanayaan yani tirmidi kaasaa ku jira axmedaa wariyey bay kuleeyihiin qala xadaثna cbd bn xmaydi qala xadaثna cafan bn mslimi whuwa sfar qala xadaثna xamaad bn slmة qala xadaثna عliy bn زaydi wahuwa bn judcaan can anas bni maliki ana rasuula اlahi sal slm kana ymuru bibaabi faطimata ayuu marayay sitaةa ashhuri lix bilood إida kharaja ilى salaati اlfajri markuu u baxo yaqulu wuxuu dhahaya aلsalaata ya ahl اlbeyt salaada tukada saluu الsalaata ya ahl اlbeyt inamaa yuriidu allahu liyudhiba cankum rijsa ahla albeyt daacaadkan wuxuu alla idinkula rabaa inaad ku dahir dahirsanaataan haddayba macsuumiin iskaba yihiinba maba la dheheenba sidaan qaala hada xadiidu xasanu gariibu min hada lwajhi inamaa nacrifuhu min xadiidi xamaad bni salma cali bni zayd baana ku jira waa daciif qala wafi lbaabi can abi lxamraa wamacqil bni yasaar waumi salamata qala xadaثna caliy bn xujri qala akhbarana dawud bn الzibriqan wahuwa الraqaashiy اlbصriyu nazilu baqdad matruukun wakadabahu اlasdiy asdi isaga waa kadaab buu yihi culimada aimada kalena matruuk bay dheheen ayb can dawuuda bni abi hindin can الshacbiyi can caaishata qaalat low kaana rasuulu llahi sal l slam nebigu hadduu ahaan lahaa kaatiman mid qarinayo shay-an shay min alwaxyi waxyiga ka mid ah lakatama hadihi اlaayata buu qarin lahaa waid taquulu liladii ancama allahu calayhi yacni bilislaam wa ancamta calayhi adigana aada u nicmayso bilcidqi xoreyn aada xoreysay faactaqtahu aada xorayso waa zayd bnu xaarifa amsik calayka zawjaka aada dhehaysa haweentaadii iska hayso waa zaynab bint alxaarif zaynab bint binti jaxsh ayb amsik calayka zawjaka xaaskaaga hayso wataqi llaaha ilaahay ka cabso wa tukfii fii nafsika nafsadaada waxaa ku qarinaysay gudaheeda maa shay allaahu alle mubdiihi midkii soo muujinayo uu yahay yanii haddii uu furo yanii ciddo dhammaysato inaad guursataa jeclayd adiga ayb haddana waxaad leedahay amsik calayka zawjaka wataqi illaah adoo marka sidaana waxaad u yeelay xishood aada dadkii markaa aada ka xishoonaysood is leedahay ila waagii hore waxaa jiri jiray tabani wax la yidhaaha qofka cunuga ou yani qofka ou xoreeyo oo wiil u ah zayd intaysan aayadda udcuuhum liaabaa'ihim soo degin zayd ibnu moxamedaa la dhihi jiray cunugiisii ayuu xaas ou furay guursaday in lagu dhahaad ka cabsanaysay ayb de ilaahayna waa ka dhahayo warabaa'ibukum allatii fii xujuurikum waxalaa'ilu abnaa'ikum aladiina min aslaabikum waxalaa'ilu abnaa'ikum ayaa idinka xaaraama ilmihiina kuwa ay qabaan aladiina min aslaabikum kuwaasoo duudkiina ka yimid duudkiina ka yimid macnaha waxay tahay kii laga wiil dhigtay ma ku jira isaga ayb kaad adiga tooska u dhashay iyo kow sii dhalo waa mid dhabarkaaga un ka yimid ayb wataqi watukfii fii nafsika ma allaahu mubdiihi watakhsha annaasa dadkaa ka cabsanaysa wallaahu allahna axaqu ku haboonaansho badan an takhshaahu ilaa qowlihi wakaana amrullaahi mafcuula ayb oo ilaahay sidaa wuxuu ugu talagalayba inaan xugun inay arrintan noqoto dadka aan lagu ciriirinin arrintaas ayb ma kana calى الnabiyi min xaraji fima farada allahu lahu sunat اllahi ilى akhir اaaya fi ladiina khalow min qabl wakana amr اllahi mafcuula waina rasuula اllahi salى اllahu عalayhi waslama rasuulkana lama taزawajaha markuu guursaday qaaluu waxay yidhahdeen taزawaja wuxuu guursaday xaliilata bnihi inankiisa midii udhaxaysay oo uu qabay faanzla allahu tacaala alla wuxuu soo dejiyey maa kana muxamadun abaa axadi min rijaalikum walakin rasuula allahi wakhatama الnabiyiin wa kana rasuulu llahi sal l slam nabigu wuxuu ahaa tabanaahu inuu ka wiil dhigtay zayd wahuwa sagiirun isagoo yar falabitha xataa saara rajulan waa nagaaday ilaa nin ou noqdo yuqaalu lahu zayd bnu muxamed ayaa la dhihi jiray faanzla allahu alla wuxuu soo dejiyey udcuuhum liaabaa'ihim aabbayaalkood ugu yeera huwa aqsadu cinda allahi inaad aabbayaalkood ugu yeertaan ayaa u cadaalad badan ilaahay agtiisa fain lam taclamuu aabaa'ahum aabbayaalkood haddaydnan aqoonin faikhwaanukum fi ddiin fahum iyagu ikhwaanukum walaalihim waa fi ddiini idinkula walaal ah wamawaaliikum fulanu mawlaa fulan wafulanu akuu fulan baa la dhahaya huwa aqsadu cinda allahi yani acdalu cinda allahi qaala hada xadiidu gariibun xadiidku isaa ninkan waxaa ku jira daawuud ibnu zibriqan laakiin riwaayaadka soo socdo iyo yaa xadiidka markaa xoojinaya qaala qad ruwiya can dawuuda bni abi hindin can الshacbiyi can masruuqi can caaishata qaalat low kana nabiyu sal l slama kaatiman shay-an mid qarinaya hadduu yahay min alwaxyi lakatama hadihi اlaaya waid taquulu liladii ancama allahu calayhi waancamta calayhi hada alxarfu lam yurwa bituulihi xarafkani lama warinin isagoo dheer qaala xadaana lam yurwa mau idin dhiga qaala xadaanaa bidalika cabdullahi bnu wadax alkuufiyu wahuwa lulu'iyu maqbulu rawaa lahu tirmidiyu faqad qala xadaana cabdullahi bnu idriis can dawuuda bni abi hindin qaala waxadaanaa moxamed bnu aban wahuwa moxamed bnu aban bni wasiir albalqiy almustamli laqabuhu xamduuya wa kana mustamli wakiic wakiic mustamligiisa ayuu ahaa hiqat xaafid rawaa lahu lbukhaariyu walarbaca qala xadaana bnu abi cadiyin can dawuuda bni abi hindin can الshacbiyi can masruuq can caaishata qaalat low kana nabiyu sal l slama kaatiman shaya min alwaxyi lakatama hadihi اlaaya buu qarin lahaa waid taqulu liladii ancama allahu calayhi waancamta calayhi sababta waxay tahay aayaddan canaana ugu sugan xoogaa wat yacnii watukfii fii nafsika ma allahu mubdihi watakhsha annaasa wallahu axaqu an takhshaahu arrin isaga ku saabsanna waa yahay hadduu wax qarinaya tanuu qarin lahaa meeshaa markaa nebigu inuuna waxba qarinin baa yaa laga qaadanaya sida ay shiicadu ku andacoodaan ma aha oo iyagu ay dhahayaan nebigu wuxuu qariyey ahamu umuuri ddiin diinta umuurihi umuuraheeda midda ugu muhiimsan oo imaamada ah ayuunan toos u sheegin bay dhahayaan waxaasna marka waxaa weeyaan waa waxaan nebiga laa'iq u ahayn salawaat ullaahi wasalaamuh calayh qala hada xadiidu xasanu صaxiix qala xadaanaa qutaybatu qala xadaanaa yacquub bnu cabdiraxmaan can muusa bni cuqbata can saalimin can ibni cumara qaala ma kunaa nadcuu ma anan ugu yeeri jirin zayda bna xaarihata ilaa zayda bna muxamadin xataa nazla alqur'aanu ilaa qur-aankii uu soo dego udcuuhum liaaba'ihim huwa aqsatu cinda allah qala hada xadiidu xasanu صaxiix qala xadaanaa alxasanu bnu qazacata albasriy qala xadaanaa maslamatu bnu calqamata wahuwa almaasiniyu albasriyu saduuqu lahu awhaam rawaa lahu muslimu waabu daawuud fii manaaqib lansaar abu daawuud fii manaaqib alansaar ramsigiisa muxuu yahayn waa sad sad saad iyo daal daalkuna waa abu daawuud saadkuna waa manaaqib alansaar kitaabkaas ayb wtirmidiy wالnasaa-iy wbnu maaja can daawuuda bni abi hindin can caamirin الshacbiy fii qowli اllahi caza wajala ma kana muxamadu aba axadi min rijaalikum muxamed maunan ahaanin mid idinka raggiina ka mid ah aabba uma uunan ahaanin min rijaalikum baa la yidhi marka qaala maa kaana ma uunan ahayn ahayn ma ahaanin liyaciisha lahu inuu u noolaanayo nebiga fiikum idinka dhexdiina waladun walad dakarun oo nin lab ah yacnii nebiga cunug ou dhalay oo lab ah nin ah maynan ma u noolaan jirin oo iyagoo yaryar bay dhiman jireen saddexdiisii wiil as iyagoo aan yaad u yaryar bay dhinteen xikmad inay ku jirtana waa dhici kartaayo waxay tahay de inaan laysu dhihin baa nebigu sala allahu calayh waali wasalama wiilal ou dhalay buu xukun u rabaa iyo mulki buu rabaa iyo si aanba laysu dhihin ayb qaala xadaanaa cabd bnu xumayd ayb xadiidkan marka isnaadkiisu waa xasan ayb marka maa kana liyaciisha lahu fiikum waladun dakarun yacni xataa yabluga alxulm ilaa uu ka gaaro marka qaangaarnimo qaala xadaanaa cabdi bnu ma u joogeynin ilaa cunug qaangaar gaara maba u joogeynin nabiga sal ll ly slam tii marka gaaladu ay yidhaahdeen marka waa abtar aayadduna ay kasoo degto ina shaani'aka huwa alabtar iyagaa daba go-an baa la yihi waana faclan saas ay noqota leanna nabiga sala allahu alayh waali wasalam sheeg sheegidiisa weligeed waa socotaa dadka ilmaha waxay u dhalaan faca magacaagu ha jiro intay ilmahaas iyo joogaan laakiin de nabiga sal ll ly slam isagoon wiilal u noolaanin wiilal wax sii dhala aanay u noolaaninbo haddana waxaa kuwii wiilasha iyo waxaa lahaa dhan isagaa ka magac dheer leanna ilaahay baa wuxuu yihi warafacnaa laka dikrak warafacnaa laka dikrak qala xadaanaa cabdu bnu xumaydi qala xadaanaa moxamed bnu kahiiri qala xadaanaa sulayman bnu kahiir wahuwa alcabdiyu laa ba'sa bihi fi gayri الzuhriy can xusayni can cikrimata can umi cumaarata alansaariya anaha atat الnabiya sal l slam nabigay u timid faqaalat waxay tihi maa araa ma arkayo kula shayin shay kasto ilaa lirijaali ragga un baan u arkaa in la siinayo wamaa ara nisaa haweenka ma arkayo yudkarna bishayin iyagoo wax lagu sheegayo fanaزlat hadihi اlaayatu aayaddan baa soo degtay ina almuslimiina wاlmuslimaati wاlmu'miniina wاlmu'minaat marka raggii markii la sheegay haweenkiina waa la sheegay dadka bani aadamka waa ku abuuran tahay qofka inuu jinsigiisa xoogaa ou aada u jecel yahay jinsiga kale uu ka jecel yahay haweenku haweennimada iyo jinsigaas iyo haweenka iyo waxyaabahaasay marka taageero siinayaanay mar walba jecel yihiin nimanku sidoo kale waa wax ilaahay dadka iskaga abuuray waay marka laakiin waxa ugu foosha xun waxa ay tahay qofku marka qur-aankii iyo sunnadii wixii ay xukumeen oo isaga jinsigiisa ay ku xukumeen haddii uu yidhaahdo waxaasi cadaalad ma aha taasaa ugu xun waana waxyaabaha noocaas oo kale waa wax kufri ah ilaahay haddii joor loo nisbeeyo diinta alle joor loo nisbeeyo waa gaalnimo ayb qaala hada xadiidu xasanu غariib wainama nacrifu hada اlxadiiثa min hada اlwajhi qala xadaثna axmed bnu cabdة الضabiyu qala xadaثna xamaad bnu zayd can haabiti can anasi qaala lama naزlat hadihi اlآayة watukfii fi nafsika ma allahu mubdih fii sha'ni zaynaba binti jaxshin ay kusoo degtay jaa-a zaydun zayd baa yimid yashkuu isagoo cabanayo fahama bitalaaqihaa furiinkeeduu hamiyey fasta'mara nabiya sal l l slam nebigou la tashtay oo ka amar qaatay faqaala nabiyu sal l l slam amsik calayka zawjaka waataqi illaah xaaskaaga hayso ilaahay ka cabso qaala hada xadiidun xasan xasanu saxiix qaala xadaanaa cabdu bnu xumaydin qaala xadaanaa moxamed bnu lfadl qaala xadaanaa xamaad bnu zayd md بن الفضل هو أبو النعمان السدوسي عن حماد قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال لما نزلت هذه الآية markay soo degtay في زينب بنت جحش ku saabsan فلما قضى زيد منها وطرا زوجناakها قاaل waxa uu yihi فkانت تفخر زaynب waxay ahayd inay ufaanayso عalى أزواaج النبي صلى اه علي سلم نبga xaasaskiisa taqulu waxay dhehaysa zawajakuna ahlukuna dadkiinaa idin guuriyey wazawajani illaahu ana allah i guuriyey min fowqi sabci samaawaatin toddoba samo korkood ayuu alla iga soo guuriyey waa zawajnaaka haadaas weeyaan qur-aankaaba alla ugu guuriyey qaala hada xadiidun xasanu saxiix waxaa dareemaya marka ilaahay min fowqi sabci samaawaat in lagu sheego saxaabada agtooda wax shaa'ic ka ah inay ahayd inuu ilaahay carshiga ka sarreeyo toddobada samo uu ka koreeyo wax dadka dhexdooda xilliga nebiga joogay iyo taabiciintii ka dambeysay wax agtooda shaa'ic ku ah waa waa dembi iyo tashbiih waaye iyo tamthiil waaye ma jirin waxaas leanna waxay leedahay wazawajani illaahu min fowqi sabci samaawaat qaala hada xadiidun xasanu saxiix qala xadaثna cabd bn xumayd qala xadaثna cubayd llahi bn musa wahuwa baadaam can israa'iila can الsudiy can abi saalixin abu saalixan waa baadaam wayuqaalu baadaan binuun dacfi baana ku jiro can umi hani'in binti abi aalib qaalat waxay tihi khaطabanii rasuulu llahi sal l slam nabiga isoo doonay faاctadartu ilayhi facadaranii waa u cudur daartay xaggiisa facadaranii waa ii waa ii cudray waa ii cudur daaray uma anzla allahu tacaala alla wuxuu soo dejiyey inaa axlalnaa laka aswaajaka alatii aatayta ujuurahuna wamaa malakat yamiinuka mima afaa'a allahu calayka wabanaati camika wabanaati camaatika wabanaati khaalika wabanaati khaalaatika alatii haajarna macaka adeeradaa gabdhaha ay dhalaan habareeedooyinkaa kuway dhalaan abtiyaalkaa kuway dhalaan habareeraalkaa kuway dhalaan laakiin maxaa la yidhi allaatii haajarna macaka kuwaasoo kula soo hijrooday adiga qaalat waxay tidhi falam akun anigu ma aanan ahayn marka uxillu lahu mid u xalaal ah inaan u xalaal ahayn maba ahaynba liannii maxaa yeelay lam uhaajir aniga ma soo hijroonin bay tidhi kuntu min aulaqaa dulaqadan ka mid ahaa dadkii nebigu iska daayo maka lagu markii nebigu maka qabsaday dadkii layska daayo aan nebigu uu yihi fasaxaa tihiin waxba la idinma haysto kuwaasaan ku jiray bay tiri aniga marka ayadduna waxay leedahay allaatii haajarna macaka marka aniga shardigaabaa layga waayey uma xalaal ahaynba marka nebiga adeerkiis baana dabcan dhaleed umuhani binti abi aalib marka waxaa dareemayda hijradu booska ay taagan tahay waa wax mudnaan ilaahay dadka ku kala siiyey haweenkaa marka nebiga xaasaska u ah kuwooda markaa nebiga ay dooyinkiisa adeeradii iyo ay dhaleen wuxuu ku qabay waxay tahay kownuhunna inay ahaayeen muhaajiraad sharafay marka taas ay tahay qofka marka mowqifka diiniga oo fiican marka uu waqti fiican qaato uu ka roon yahay qofka gadaal uu wax ka qaato qaala hada xadiidu xasan laa nacrifhu ila min hada lwajhi min xadiidi suddiy ayb xadiidkan isnaadkiisa dacfi baa ku jira waa abu saalix baadaan baaba ku jira qaala xadaanaa cabdun wahuwa cabd bnu xumayd qaala xadaanaa rawxun can cabdilxamiid bni bahraam wahuwa alfazaariy saaxibu shahr bni xawshab saduuqun can shahr bni xawshabin qaala qaala bnu cabaas nuhiya rasuulu llahi sal l slam nabiga waxaa laga reebay can asnaafi nnisaai haweenka qeybahooda ilaa maa kaana min almu'minaati almuhaajiraati ma ahane qaala laa yaxilu laka annisaau min bacdu walaa an tabadala bihina min aswaajin walow acjabaka xusnuhuna ilaa maa malakat yamiinuk aayaddan marka way isku khilaafsan yihiin qaarkood waxay leeyihiin markii nebigu khiyaarka uu takhyiirka siiyey xaasaskiisa oy isaga doorteen aayaddan baa timid marka naag kale inuunan la guursa karin iyagaas ee laa taxilu laka annisaau min bacdu walaa an tabadala bihina min aswaajin walow acjabaka xusnuhuna ilaa maa malakat yamiinuka ayb faaxala allahu alla wuxuu u xalaaleeyey nabigiisa fatayaatikum lmu'minaat gabdhihiina mu'minaadka ah wamra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha linabiyina waa u xalaaleeyey waa hibada mid isu hibeynayso waana nebigaa gaar ku ah khaalisatan laka min duuni lmu'miniin baa leeyihi waxarama kula dati diinin gayri lislaam wuu xarimay alle mid kastoo diin aan islaamka ahayn u saaxiib ah uma qaala waman yakfur biliimaani faqad xabita camaluhu wahuwa fi laakhirati min alkhaasiriin ayuu yidhi وqاla ya أyuha النabiy ina أxlalna laka أزwاaجka اlatي aatayta أjurahuna wma malkat yamiinuka mima afaaء اllah عlayk إlى qowlihi khاalisة laka min duni الmؤminiin وxarama ma siwa dalika waa ka xarimay waxay intaa kasoo haray oo min aصnaafi الnisaaءi ah xadiidkan marka shahr bnu xawshab baa ku jiro khilaaf baana shahr ku sugan mararka qaarna xadiidkiisa waa la xasanaya hadda waaba kan tirmidi wuxuu leeyahy qaala hada xadiiثu xasan inama nacrifhu min xadiidi cabdilxamiid bni bahraam qaala samictu axmed bn اlxasan yadkuru can axmed bni xambal qaala laa baأsa bxadiidi cabdilxamiid bni bahraam can shahr bni xawshab qaala xadaana bnu abi cumar qaala xadaana sufyaanu can camri can caطa qaala qaalat caaishaةu maa maata rasuulu lahi sal l slam nebigu ma dhimanin xataa uxila lahu الnisa ilaa haweenka loo xalaaleeyey ayb xadiidkanna marka dacfi baa ku jiro oo cataa ibn abi rabax baa layskugu khilaafay ikhtilaaf baa ku dhex jira qaala hada xadiidu xasanu صaxiix marka waxay ku xadiidkani marka wuxuu ku wadaa aayadda laa yaxilu laka nisaa-u lafteeda in la nasakhay oo marka nebiga inaan haweenba lagu ciriirinin markuu dhimanayana xalaal inay u ahaayeen haweenku inuu guursado wixii uun markaas dagaal uma bannaano isaga dabcan xataa culimada khasaa'istiisa waxaan filayaa waxay ku daraan isagu inuu guursado haween kitaabiyada xataa uma bannaano nebiga sal l slam ee ummaddan dadkan kale ayay u bannaan tahay limakaanatihi meesha uu joogo darteed ee kutubta khasaaista iyo sida ay sheegaan ayb qaala hada xadiidu xasanu صaxiix hada akhiruhu wallahu aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed